iminka waxaan akhrinaynaa cutubka tobanaad ee markos wax ku saabsan naagfuridda meeshaasuu ka soo kacay oo wuxuu galay soohdimaha yuhuudiya oo webi urdun ka shisheeya mar kale dadkii badnaa baa u soo ururay oo sida caadadiisu ahaan jirtay ayuu haddana wax baray markaasaa farrisiintu u timid oo weyddiisay ma xalaal baa in nin naagtiisa furo wayna jirrabayeen kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi muuse muxuu idinku amray waxay yidhaahdeen muuse waa fasaxay in warqaddii furniinta la dhigo oo la furo ciisena wuxuu u jawaabay oo ku yidhi qalbi engegnaantiinna aawadeed ayuu amarkaas idinku dhigay laakiin tan iyo bilowgii abuurniinta ilaah wuxuu sameeyey lab iyo dhedig sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa labaduba waxay noqonayaan isku jir sidaa darteed haatan iyagu laba ma aha laakiin waa isku jir haddaba wixii ilaah isku xidhay ninna yaannu kala furin goortay guriga ku jireen xertiisii ayaa haddana waxaas wax ka weyddiiyeen markaasuu wuxuu ku yidhi ku alla kii naagtiisa furaa oo mid kale guursadaa ayaa ka sinaysta naagna haddii ay ninkeeda furto oo mid kale guursato ayay sinaysataa ciise wuxuu u duceeyey carruur yar yar ilmo yar yar ayay u keeneen inuu taabto xertuna way canaanatay laakiin ciise goortuu arkay wuu cadhooday oo wuxuu ku yidhi ilmaha yar yar daaya ha ii yimaadeene hana diidina waayo kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyadii ilaah runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii aan boqortooyadii ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale meeshaas ma uu geli doono gacmihiisuu ku qaaday oo intuu calaacalihiisa saaray ayuu barakadeeyey nin dhallin yar oo hodan ah baa doonayey nolosha weligeed ah goortuu jidka u soo baxay mid baa ku soo orday oo intuu u jilba joogsaday ayuu weyddiiyey oo ku yidhi macallin wanaagsanow maxaan sameeyaa inaan nolosha weligeed ah dhaxlo ciise wuxuu ku yidhi maxaad iigu yeedhaysaa wanaagsanow mid wanaagsan ma jiro mid maahee kaasuna waa ilaah qaynuunnada waa taqaan waa inaanad sinaysan waa inaanad qurgoyn waa inaanad waxba xadin waa inaanad marag been ah furin waa inaanad waxba dulmin aabbaha iyo hooyadaana maamuus wuxuu u jawaabay oo ku yidhi macallimow kuwaas oo dhan tan iyo yaraantaydii ayaan dhowrayey markaasaa ciise intuu eegay jeclaaday oo ku yidhi wax keliya ayaa kuu dhiman tag oo iibi waxaad haysatid oo dhan oo masaakiintana sii oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal ee kaalay oo i soo raac hadalkaas ayuu ka qolbay wuuna baxay isagoo calool xun waayo wuxuu ahaa mid waxyaalo badan leh hodanka faa'iidala'aantiisa ciise ishuu wada mariyey oo xertiisuu ku yidhi kuwa hodanka ah waa ku adag tahay inay boqortooyadii ilaah galaan xertiisii hadalladiisii bay ka yaabeen laakiin ciise mar kaluu u jawaabay oo ku yidhi ilmo yahow siday ugu adag tahay kuwa maalka isku halleeya inay boqortooyadii ilaah galaan nin hodan ah inuu boqortooyadii ilaah galo waxaa ka howl yar in owr irba duleelkeed ka duso aad bay u yaabeen waxayna isku lahaayeen haddaba yaa badbaadi kara markaasaa ciise eegay oo ku yidhi waxaannu uma suurtoobaan dadka waxbase uma aha ilaah waayo wax waluba waa u suurtoobaan ilaah kolkaasaa butros bilaabay inuu ku yidhaahdo annagu wax walba waannu ka wada tagnay waanna ku raacnay ciise wuxuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay ma jiro nin aawaday iyo injiilka aawadiis uga tegay guri ama walaalo ama hooyo ama aabbe ama carruur ama beero oo aan haatan oo la jooga helayn boqollaab guryo ah iyo walaalo iyo hooyooyin iyo carruur iyo beero wuxuuna la heli doonaa silic wakhtiga imaanayana nolosha weligeed ah laakiin kuwo badan oo hore waa dambayn doonaan kuwo dambana waa horrayn doonaan mar saddexaad ayaa ciise sii sheegay dhimashadiisa waxay ku socdeen jidka xaggii yeruusaalem ciisena waa hor marayey wayna yaabeen oo intay daba socdeen way baqeen kolkaasuu laba-iyo tobankii haddana waday oo bilaabay inuu u sheego waxa isaga ku dhici doona oo wuxuu ku yidhi waxaynu ku soconnaa yeruusaalem wiilka aadanaha waxaa loo dhiibi doonaa wadaaddada sare iyo culimmada oo waxay ku xukumi doonaan dhimasho waxayna u dhiibi doonaan dadka aan yuhuudda ahayn wayna ku kajami doonaan oo ku tufi doonaan oo karbaashi doonaan wayna dili doonaan saddex maalmood dabadeedna wuu soo sara kici doonaa waxaa la weyddiistay derajada dunida waxaa u yimid yooxanaa iyo yacquub oo ahaa wiilashiisa beddi oo waxay ku yidhaahdeen macallimow waxaannu doonaynaa inaad noo yeeshid wixii aannu weyddiisanno wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaan inaan idiin sameeyo waxay ku yidhaahdeen nasii inaannu fadhiisanno mid midigtaada kii kalena bidixdaada xaggii ammaantaada laakiin ciise wuxuu ku yidhi garan maysaan waxaad weyddiisanaysaan ma garaysaan inaad ka cabtaan goobka aan ku dhowahay inaan ka cabo iyo in laydinku baabtiiso baabtiiskii laygu baabtiisay waxay ku yidhaahdeen waannu karaynaa markaasaa ciise ku yidhi koobka aan ka cabayo waad ka cabi doontaan oo baabtiiska laygu baabtiisay waa laydinku baabtiisi doonaa laakiin inaad midigtayda iyo bidixdayda fadhiisataan anigu ma lihi inaan idiin siiyo laakiin waxaa la siin doonaa kuwa loo diyaargareeyey weynaanta runta ah tobankii goortay taas maqleen waxay bilaabeen inay yacquub iyo xanaa u cadhoodaan laakiin ciise baa u yeedhay oo ku yidhi idinku waad garanaysaan in kuwa loo malaynayo inay qurumaha madaxdooda yihiin ay u taliyaan oo kuwooda u waaweynna ay xukun ku leeyihiin laakiin sidaasu dhexdiinna ma aha laakiin ku alla kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado beddidiinkiinna waa inuu ahaado oo ku alla kii doonaya inuu idiin horreeyo kulli waa inuu addoon u ahaado waayo wiilka aadanuhu uma imaan in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo ciise wuxuu bogsiiyey nin indhalla oo bartimaayos la odhan jiray kolkaasay yimaadeen yarixoo oo goortuu yarixoo ka soo baxayey isaga iyo xertiisii iyo dad fara badanba nin indhalla oo bartimaayos la odhan jiray oo ina timaayos ahaa ayaa jidka ag fadhiyey oo dawarsanayey goortuu maqlay inuu yahay ciisihii reer naasareed wuxuu bilaabay inuu aad u qayliyo oo yidhaahdo ciise ina daa'uudow ii naxariiso qaar badan baa canaantay si uu u aamuso laakiin si ka badan ayuu ugu qayliyey ina daa'uudow ii naxariiso kolkaasaa ciise joogsaday oo yidhi u yeedha markaasay ninkii indhaha la'aa u yeedheen oo ku yidhaahdeen kalsoonow kac waa kuu yeedhayaaye intuu maradiisa iska tuuray ayuu booday oo ciise u yimid ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo indhoolihii baa ku yidhi sayidow inaan wax arko markaasaa ciise ku yidhi soco rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey kolkiiba ayuu wax arkay oo jidka buu la qaaday isaga